بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii manduumat alkabaa'ir lilxajaawi waxaan ka soo baxnay ilaa soddon kabiiro kabiiradii kow iyo soddonaad ayuu darsigeenna ka bilaabanayaa wuxuu musanifka leeyahay raximah allahu tacaala kada kadibun in kaana yarmi bifitnatin aw ilmuftari aw ilmuftari camdan cala almustafa axmadi yacni waxa weye mithlu alkibri waalkhuyalaa alkibri waalkhuyalaa waxaa la mid ah kadaa ay mithla alkibri waalkhuyalaa waxaa la mid ah kibirkii iyo isqaadqaadkii xagga ifmiga iyo dembiga kadibun been ayaa ka mid ah kadibun been ayaa ka mid ah in kaana haddii uu yahay kadibkii yarmii ay yuuqicu mid ridayo bifitnatin fitno muslimiinta dhex dhigayo ku ridayo uu yahay weyaan aw amase min alkabaa'iri waxaa ka mid ah almuftari midka abuurtay ay kadiban been midka abuurtay camdan si ula kac ahna beenta u abuurtay kuna abuurtay cala almustafaa rasuulkii la doortay axmedi axmed ahaa rasuulkaasoo nebiyulaahi maxamed ah cidda ku been abuuratayna kabaa'irka dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay wey musanifka beydkan laba kabiiroo ku sheegay beenta caadiga ah oo qofka uu been sheego iyo nebiyullaahi maxameda lagu been abuurto arrintaas ayuu musanifku ka hadlay marka wuxuu hormariyey beenta qofka uu kadibka u caadaysto been maxaa la yidhaahdaa beenta waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bishayi bikhilaafi maa huwa calayh shaygii wuxuusan ahayn inaad ku sheegto ood maaragtay kaga waranto ayaa kadibka la yidhaahdaa kadibkaas waa beenta qofka uu sheego wey beentaa qofku sheegahayo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay maxaa yeelay waxay gaarsiinaysaa qofka fujuur ayay gaarsiisaa faajirnimo faajirnimadaasoo ah dariiqii qofka naarta uu ku gaarayey ah marka marba haddayba naar sabab ugu noqonayso dunuubta kabaa'irka ayay ka mid tahay waa dembi weynoo kabiiro ah wey walidaalika nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariiyo muslimba ay soo saareen xadiid ibni mascuud radia allaahu canhu wuxuu nebigeenna ka wariyey inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaakum waalkadiba beenta iska ilaaliya idinka iyo beentan idinkala digi wey iska ilaaliya beenta maxaa yeelay fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentu qofka waxay ku hanuunisaa ee gaarsiisaa faajirnimo ayay gaarsiisaa wa ina alfujuura yahdii ila annaar faajirnimaduna qofka waxay gaarsiisaa cadaabka ilaahay naar bay gaarsiini wayaan walaa yazaalu alcabdu yakdibu wayataxara alkadiba qofka kama zuulo inuu been sheegayo beentana uu ku dadaalayo xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa beenlow looga qoro beentaas ayuu ku dadaalaa ilaa ilaahay agtiisa uu ka noqdo kadaab uu ka noqdo beenaale uu ka noqdo beenaale ilaahay agtiisa looga qoro marka waa dembi weyn wey waa dembi kebiro ah wey bal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tiriyey beenta sheekada markaad sheegaysid waxaan jirin aad ka sheekayso oo beenta dadka u sheegtahay inay ka mid tahay calaamadaha qofka munaafiqa uu leeyahay ayay ka mid tahay nifaaqaasoo kii ahaa nifaaqul camalka ahaa nifaaqa camaliga ahaa ayuu noqon ayuu noqonayaa munaafiqnimadaas ayuu gaarsiinayaa waxaana tusaya xadiidka bukhaari imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ba saxiixoonkooda ay ku soo saareen oo nebigeenna leeyahay xadiida abi hurayra nebigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayat lmunaafiqi halaatun munaafiqa calaamadihiisu saddex weeye ta koobaad idaa xadata kadab ayadaa lagu bilaabay markuu dadka u sheekaynaya been buu sheegaa been ayuu sheegaya wa idaa wacada akhlaq markuu ballan dadka la galana ma fuliyo ballanka iyo cahdiga ama allah ha la galo ama addoommada ha la galeen ballantu waa shay cahdiga waa shay maarata la isweydiiyo wey in la fuliyana la doonayo ballanta wuu ka baxa wa ida tumina khaan haddii la aamino oo dadku ammaano wax ku dhiibtaanna ammaanadaas ama maal ha noqoto ama maxaa la yidhahdaa qowl iyo sir qofka u sheegtay ha noqotee khiyaanow la yimaadaa waa khiyaano khiyaanow la yimaadaa marka waxay ka mid tahay munaafiqnimadii bay ka mid tahay culammada marka waxay yidhaahdaan xadii aarka hadalkaa shiikhu uu sheegay shardi buu ku xiray beentii wuxuu yidhi yacni in kaana yarmi bifitnatin buu dhahay beentu marka ay dembi noqonaysaa waa markay fitno dadka dhex dhigayso fitnadaasoo loo jeedo dadku inay iskhilaafaan oo ummad ku kala tagto tafaruq ou dhaco kadibna uu beentaas ay ka ratibmayso yacni akhdi alamwaal wa safku dimaa iyo wixii lamida ay ka ratibmaan xoolo la kala dhaca oo la kala qaato dhiig daato beenta ay ka ratibmayso marka hadalkiisa waxaa la yidhaahdaa shardiga oo ku xiray mafhuum iyo mantuuq ba uu leeyahay manduuqiisa waxa weeye oo hadalka laga fahmayaahy beentu hadday fitno dadka ku ridayso waa dembi keliira ah haddii aynan mafhuumkiisa laga qaadanayo waxa weeye haddaynan fitno ku ridaynin beentan oo khilaaf iyo shar aysan ka dhalanaynin waa dembi laakiin kabiiro maahee waa dembi sagiiro ah halkaasaa laga qaadanaya laakiin culammadu waxay yidhaahdaan hadalkaas tafsiila ku jira waa la kala saari waa la kala saaraya shaygan uu rabo inuu beenta u sheego haddii uu ku helaayo uu shaygii ku gaarayo run iyo been hadduu ku gaarayo hadduu run sheegana muraadkiisa waa heli hadduu been sheegana waa helaya markaasoo kale waxaa waajib ku ah inuu run ku gaaro beentuna xaaraan bay noqonaysaa waa inuusan been ku gaaro marba hadduu run ku heli karo maxaa been ku khasbay waa taa wey haddii shaygan uusan heli karaynin uusan muraadkiisa ku gaari karaynin ilaa inuu been sheego mooye shaygaasaa la fiirinayaa shaygan ma amar mubaax ah oo bannaanbaa mise waa shay aan bannaanayn baa la eegi haddii uu yahay shaygan shay oo mubaaxa uu yahay uu ku gaari karo shaygana uusan wax xaaraama iyo midna uusan ahayn waa loo ogol yahay leeyihin wuu ku gaari karaa shay mubaaxo shareecada bannaysa markuu yahay waa ku gaari karaa mararka qaarkood inuu waajib noqdo beentii waajib noqotaaba la arkaaba inuu shaygii ou beenta inuu sheegaba ay waajib ku noqonayso maalan qof daalima wuxuu rabaa qof muslima inuu dilo ama maalkiisa dhaco ama dhib u geysto kana qofkaanna waa dhuumanayaa qofkaan la raadsanayo oo dulmiga lagu dilayana inuu dhuuntuu rabaa markaasaa adiga laguu yimid intaa ninkii qofkii qarisay markaasaa lagu yidhi hebel ma aragti wuxuu rabaa ninkii inuu dilo ama xoolihiisi dhaco ama dhib u geysto ma arkin inaad tidhaahdo waa waajibayba kugu noqonaysaa maxaa yeelay dhiiggaas muslimka ah oo macsuumka ilaalintiisa la ilaaliyo waa shay waajiba wey waa inaad tidhahdo ma arag mana ogi mana arkin inaad tidhahdo halka aad ka baxdaa la rabaa marka beenta waxaad ogtihiin mararka la xalaaleeyey waxaad ogtihin xadiid bukhaariy muslim ee warina xadiid ibnu kalhuum waxaa waaye saddex arrimood buu nebiga ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam beenta la banneeyey noo bannaan waa saddex arrimood wey wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا بين لو لما يراهدوه وبين لو لأرن ماي قفك وكذاب لما أرني قفك الربو إنه بنتي dad muslima ku dhexdhexaadiyo islax uga dhex sameeyo ama inuu khayr ku sheego maaragtay lama dhihi karo hebelkaas waa beenlow oo saa darteed uu been u sheegaa waa beenlow lama odhanayo markaasay umulkultuum waxay tidhi nebiga kama aanan maqal lam asmachu yurakhisu fii shayin mima yaquuluhu annaasu ila fii alaain waxa dadku ay leeyihiin oo beenaha ay ku hadlaan nebiga oo u rukseeyey ma aanan arag ilaa saddex arrimood mooye saddex arrimaa inaad been u sheegto na loo rukseeyey kan koowaad waxaa waa filxarb dagaal baa lagu jiraa muslimiin iyo gaalaa loo diriraya inaa markaasoo kale aad yacni khudca ku samayso ilaa alxarbu khudca la yidhaahdaay si cadowga u jebiso inaad been sheegtaa waa kuu bannaan tahay kan labaad waxaa waa alislaaxu bayna annaas fi lislaaxi bayna annaas laba qofaa dirirsan laba qabiilaa dirirsan inaad dadkaas heshiis dhex dhigtaad rabtaa inaad been sheegto oo tiraahdo hebelow hebel waa ku ammaanayay khayr buu kaa sheegayay kan kale aad been u sheegto isagoona inuu caynayo la arko ama wax ka sheegayo inaad tirahdo waa ku ammaanayay khayr buu kaa sheegay kan kalena khayr buu kaa sheegay labadoodii been inta u sheegtay inaad isku keento oo islaax ka dhex samayso sida ay ku heshiiyaan beentaadii ayadana waa kuu bannaan tahay wey kan saddexaad wa fii xadiidi arajuli imra'atahu wa xadiidi almar'ati zawjaha ninka inuu markuu haweentiisa inay kacsan tahay arko wax kaloo uga baxsan karana aysan jirin gurigii inuu burburo ay tahay inuu been u sheego si gurigii u baaqi noqdo markaasoo kale ayadana sheekadaas oo u sheegayo ayana waxa la banneeyey ayay ka mid tahay weeyaan marka kadibka waa qaybta qaybta koobaad weeyaan kada kadibun in kaana yarmi bifitnatin waxaa la mid ah alkibru waalkhuyalaa waxaa la mida kadibun been in kaana hadduu yahay kadibkii yarmi an yuuqicu mid rido bifitnatin fitna uu keenayo muslimiintii dhex dhigayo shar uu dhex dhigayo kan labaad aw ilmuftari yacni waxa weeye dunuubta kabaa'irka waxaa ka mid ah almuftari kii been abuurtay almuftari almuftari alkadib waa beenta qofkii abuurtay camdan weliba si ula kaca u abuurtay cala almustafaa rasuulkii la doortay calayhi salaatu wasalaam axmadi oo axmed ahaa axmadi yani ama bedel ka dhig ama cadf bayaan ka dhig waa kuu bannaan tahay weeyaan kan labaada meesha musanifka ku sheegay waa alkadibu cala anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigeenna lagu been abuurto waa dembi kabiiro ah oo weyn aada u weyn wey xataa ha noqdo inaad xadiid uusan nebigu sheegin dadka adoo jeclaysiinaya khayrka si dadku ay salaada iyo masaajidda iyo wanaagga ugu degdegaan adigooba raba khayr u jeedo haddaa wuxuusan nebigu odhanin aad tidhaahdo rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi oo been aad u sheegto khayr ba aad ula jeedide waa dembiga wuxuu noqonaya nebiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam tarhiibkana waa la mid waxbaa dadkii baad macsi inaad ka reebta rabtaa xadiid baanan aanu nebigu dhihin ayaa waxaa leedaha rasuulkii baa sidaa yidhi adoo raba dadkan inaad maaragtay xumaanta ka cayriso waa dembi kabiiro ah wey maxaa yeelay waa nebigoo lagu been abuurtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaanad og tihiin xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixoonkooda ku sugan xadiid abi hurayra nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofka aniga been igu been abuurto waxaanan odhan yidhaahda nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanan anigu xalaalayn nebiga xalaaleeye yidhaahdo waxaanan anigu xarimin nebiga xarrimay yidhaahdaa ha diyaarsada booska uu naarta ka geli laha u diyaar weeya yacni waxa waa falyatabawa ay falyattakhid oo kalea la yidhaahdaa amarkaas falyatabawa la leeyahay waa macnaahu alkhabara la yidhahdaa alamru macnaahu alkhabar amarka waxa waaye yani wuu diyaarsaday adoo yiroo kale weeyaan saasoo kale waa in allaha tacaala yubawi'uhu maqcadahu min annaari makaankii iyo booskii uu ku lahaa meeshii uu naarta ku lahaa ayuu alle u diyaariyey saasaa loo jeedaa marka waxa weeye sida raajixa ah oo culummadu ay ay yacni maaragtay adiladan ay tusinaysaa waa dembi weyn oo kabiiro ah bal in maaragtay markay taxliil iyo taxriim ay gaartana wax la xalaalaynayo wax la xarimayo ay gaartaahi iyadoo nebigu uusan bihin waxayba leeyihin waaba masaladaas waaba kufri bay leeyihin waa gaalnimo bay odhanayaan wy saasoo kale bay leeyihin kadaa kadibun baa la mid ah dunuubta aan hore usoo sheegnay been baa la mid ah in kaana hadduu yahay yarmi mid ku ridayo bifitnatin fitna dadka dhexdeeda dhigaya aw ilmuftarii ama kii abuurtay camdan si ula kaca yacani waa inuu u qasdo wey qasad uu u sameeyey ku been abuurta cala almustafaa rasuulkii la doorta calayhi salaatu wasalaam axmadi ahaa in nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam iyadana waa dembi weyn oo kabiiro ah weeyaan qiyaadatu dayuuthin nikaaxu muxallilin wa hijratu cadlin muslimin wa muwaxidi wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn min alkabaa'ir waxaa ka mid ah qiyaadatun ay qiyaadatu qawaadin qofka yacnii ruufyaanka la yidhaahdaa hogaamintiisa uu soo hogaamiyo ayaa la yidhaahdaa hogaamintiisii wey dayuuthin wa dayaasatu dayuuthin ninka dayuuska annaga u naqaano dayuusnimadiisiina waa dembi kabiiraho weyn wey nikaaxu muxallilin wa nikaaxu muxallilin kan wax xalaaleeyo oo ninka haweentiisii saddex intuu ku furay kadib yidhaahda anaa muxallil aho kuu xalaalaynayo kaana isaguna nikaaxiisii waa dembi weyn oo kabiiro ah wa hijratu kabaa'irtii waxaa ka mida wa hijratu cadlin ay wa hijratu muslimin qof muslim ah ka haajiriddii muslimka oo cadlin caadil ahoo la gooyo hijrada waa goyn wa qofkoo laga hajiro laga tago oo la jaro oo la gooyo goyntiisii qofka la gooyo oo weliba muwaxidin wa muwaxidin mid weliba muslim muwaxida ah yacni maaragtay oo caadil ah inaad biduun sababin sharciyin aad ku goysaa ayadoon sabab sharciya jirin inaad ku goysaa dunuubta kabiiraday ka mid tahay wey musanifka beytkan wuxuu ku sheegay afar kabiiroo ku sheegay kan koobaad waxa weeye waxaa la yidhaahdo qawaadka la yidhaahdo kan labaadna dayaatada dayuudka ninka la yidhaahdo kanna waxa weeye nikaaxa muxallilka la yidhaahdo oo maaragtay loo yaqaano haweenka ninka loogu xalaalaynayo iyo qof muslimoo caadilahoo laga hijroodoo laga tago arrintaas weeyaan musanifka meeshan culammada qaar way israaciyaano qiyaadatu dayuuth inay dhaha waa isku idaafeeyaan markii laisku idaafeeyo sida hadda uu noo qorayo anigu nusqadayda qoraysaay waa hal kabiiray noqonay qiyaadatu dayuuth qiyaadada iyo dayuuthnimada halay ka dhigaya min baab alidaafa marka la yidhaahdo oo waxa waye ninka dayuuska ahaa hogaamintiisii uu soo hogaamiye noqonay laakiin shiikhu wuxuu u wataa laba kabiiri inay kale yihiin marka waa in la tanwiiniyo la yidhaahda qiyaadatun oo markaa idaafo loo soo qadaro mudaaf ilayhi loo qadaro la yidhaahdo qiyaadatu qawaadin la yidhaahdo qiyaadatu qawaadin dayuudnimadana dayuudkana in loo soo qadaro la yidhahdo mid kale laga dhigo la yidhaahdo dayaafatu dayuuthin in la yidhaahdo markaa laba kabiiray noqonayo sidaas bayna culammada badankeed ay ka dhigaan sida maalan ibnu xajar alhaytami ou kaga dhigayo shiikha laftiisa kitaabkiisa aliqnaac ou kaga dhigay laba kabiiray ka tariyaan weyaan laba kabiiray ka tariyaan qiyaadada maxaa la yidhahdaa markaa qiyaadatu qawaad qawaadka waa keen qiyaadada asal ahaan waxaa la yidhahdaa wa xamlu rijaali walnisaa ila alfaxisha rag iyo dumar yacni qofka ka dhex shaqeeyo soo maarata maxaa la yidhaahdaa soomaaliga maxaa lagu dhahaa aniga ruufyaan u aqaana soo maha soo lama yidhaahdo nimankaa naagaha iyo nimanka isku keeno nimanay naagay faaxisho a isqabin ay inay macsiyeystaan guryaha iskugu keeno kaasoo kale way kaasaa la yidhaahdaa qawaad la yidhaahdaa qawaadaa la yidhaahdaa marka kaa waa shay waa qofka assaaci bayna alrajuli waalmar'ati lilfujuura la yidhahdaa qofka u shaqeeyo rag iyo dumar inay macsi sameeyaan ajnabi kale ah isku keeno kaasaa qawaad la yidhaahda marka mas'aladaas oo qiyaadada ah waa dembiga weyn oo kabiiro ah way jiraan niman naagaha ka shaqaysto oo ragga ilmaha ka dhex shaqeeyo xoogaa lacaga ka raadsado baladaa u dhex shaqaynaa xaaraanta ka shaqeeya waa dembi weyn oo kabiiraa buu leeyahay diyaafada marka la yidhaahdo diyaafa marka la yidhaahdana dayuuska annaga dayuusaan dhahnaa fa baa meeshii aan meeshii ta'da ahayd baan aan siin u akrinaa dayuus baa la yidhahdaa markaasaan siin ka dhignaa dayuus diyaafadana waxaa la yidhaahdaa waa qofka aan khayrada lahayn qofka aan masayrka lahayn oonan faaxishada aan ka xanaaqaynin oo ahalkiisa raalli uga noqdo xumaanta haweentiisii baa niman kale qol la gelayso raalli buu ka yahay ajnabi ah niman kalea gurigiisii qolkiisa jiifka ah u dhex jiifo oo naagtiisa la jiifo ama qaraabadiisii owlaaddii gabdhihiisiibuu raalli uga noqonayaa ciyaal faasiqiin oo magaciisa inay raacaan ahalkiisi qaraabadiisiibuu xaaraanta ku arkaya kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa yacni dayuus baa loo yaqaanaa dayuusaa la yidhaahdaa dayuus waaye marka isagana waa dembi weyn oo kabiiro ah wey dunuubta waaweyn oo kabiirada ah ayay ka mid tahay weeyaan dayaafatu yani qiyaadatu qawaadin iyo dayaafatu dayuus labadaba dunuubtaas kabiirada ah ayay ka mid yihiin weeyaan dunuubtaa waaweyn ayay ka mid yihiin walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yacni xadiid imaamu axmed oo warinaayo waxaan u jeedaa imaamu anasaa'i iyo imaamu axmed iyo xaakim iyo ay soo saareen wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cumar wuxuu leeyahay alaatatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada ilaahay ma galaan saddex nooc oo dadka ka mid a jannada ilaahay looma ogolaado waa kuwe alcaaqu liwaalidayhi qofka labadiisii waalid caasiga ku ah aabbihii hooye caasiga ku ah waddayuusu midka dayuuska la yidhaahda eh ahalkiisa faaxishada raalliga uga noqdo iyo warajulatan warajulatan nisaa'i haweenka ragga iska dhigdhigo haweenka ragga camal say ragga u labistaan u labisto say ragga u socdaan u socdo oo rag iska dhigdhigane kuwaana janno arki maayaan marka maxalushaahidkeenna waxa waaye waa dayuudkaas weeyaan dayuudkaas uu nabigeenna sheegay wey xadiid sanadkiisa oo maqaal ku sugan yahay oo bacdu alculamaa ay maaragtay dacfi ku tilmaamaan ayaa wuxuu ahaa oo isla maaragtay laga wariyo ibnu cumar laga wariyo alaaatun xarama allahu calayhim aljanna saddex ilaahay jannada wuu ka xarimay kan koobaad waa mudminu lkhamri qofka khamrada iyo waxyaalaha muskiraad muskiraadka ee dadka waalo qofka daa'imo cabaahi kaas ilaahay jannadiisa waa laga xarimay kan labaadna waalcaaqu caasi waalideynkii weeye kan labaad kan saddexaad waxaa waaye addayuuf alladii yuqiru fii ahlihi alkhubha qofka ahalkiisa uga raalliga noqdo khubhigii xumaanta uga raali noqdaa isaguna dembigaas ayuu jannada ilaahay arki maayo weeyaan jannada ilaahay ma arka weeyaan waxay yidhaahdaan waxaa jira oo athar ay ka wariyaan wadaadka sheekh la dhihi jiray ibnu khulduun aaduu u cajab badan yahay ibnu khulduun kitaabkiisa muqadimada la yidhaha almuqadima kitaab qiimo badan uu leeyahay markuu ka warramayo wuxuu leeyahay dadka waxyaalaha dabaayicda bani aadamka waxa ay cunaan ay cunnada ka dhigtaan weliba hilibka kumaba sii jiraba ayay dhaqankiisa yeeshaan buu leeyahay dhaqankiisa waxa bani aadamka wuxuu cuno ayuu dhaqankiisu yeeshaa wuxuu leeyahay maalan dadka geela cuna sida carabta iyo wixii lamidka ah xoolaha geela dadka cunaa dabcigooday qaataan buu leeyahay waxay ka qaataan xagga khayrada iyo masayrka dayuusnimada waa ka fogyihiin raalli ugama noqdo maarata ahalkiisa raalli uga noqon maayo dayuusnimada waa ka fogyihiin marka waa dad masayr badan oo aad ahalkooda u ilaaliyoon xaaraanta iyo fuxshiga raalli uga ahayn marka geela ayaa waxaasoo kale laga keena dabciga leh oo aan u oggolayn inuu rati kale wuxuu asagu la jooga mooye inta u wata mooye rati kale inuu meesha usoo galo aan u oggolayn halkaasoo kale ka qaataan bay yidhahda wuxuu leeyahay qoladan turkida la yidhahdo atraagta waxay cunaan fardaha meesha carabta iyo dadka lamidka ay ka cunaan maxaa la yidhahdaa geela fardahay cunaan marka waxay ka keeneen xagga sharta iyo awoodda qawida iyo xoogga iyo sharasnimada hilibka fardaha ay cunaana ka keeneen uu leeyahay adayga iyo wuxuu leeyahay ay faraskaasi ka keeneen uu leeyahay waxaa meesha maxalushaahidkayga aan ka wato waxa weeye wuxuu leeyahy qoladaa faranjiga la yidhahdo ee faranjiga la yidhaahdo nimankaa reer galbeedka gaalada cadcadaankana waxay cunaanuu yidhi doofaarka khinsiirkay cunaan doofaarkay cunaan waxay ka keeneen dayuusnimada doofaarka ka keeneen uu leeyahy yacni waxa weeye wafaarku khayro ma lehe dhaha ama masayr ma leh marka sidaa darteed gaalkan gabadhiisii oo guriga joogtay ilmahou dhalay ayaa waxay leeyihin waa boy farankiisii weeya markaasuu guriga la soo seexanaya isagoonan qabinin naag inuu ahay oo raalli uga yahy waxaa dhici karta naagtiisii ou qabeyba inuu raalli uga noqdo ayaa dhici karta buu leeyahy marka waxaa keena buu leeyahy hilibka ay cunaan ayaa sabab u ah dhiwisnimada doofaarkaasu ka qaaday bay leeyihi waxay kaloo uu ku dara uu shiikhu sheegay zunuujta dadka la yidhaahdo dadkan jariirta afrikaanka iyo dadkan jadkan sinjiga la yidhaahdo ayaguna wuxuu leeyahay daayeeraday cunaan oy alquruud daayeeraday cunaan buu yidhi sidaa darteed bay dabcigii daayeerka leeyihiinoo ciyaarta iyo orodka iyo faraxa iyo boodboodka iyo halkaasay ka keenaan ou leeyahay waanaad ogtihiin haddii la yidhaha ha la ciyaaro dadka madow unbaa ciyaarta iskale saaad ogtihiin yacni haddii ha la tartamo la yidhaahdo ha la feertamo la yidhaahdo barooni ha la ciyaaro la yidhaahdo wax kastoo la sameeyo ayagaa koobka qaada maalin walba ninkaas isagaa iska leh marka waxa weeyaan wuxuu ka keeno leeyahay doofaaro bahalkii daayeerada ay cunaan ayay arrintaasna ka keeneen leeyahay dalabka iyo muusikada iyo waxa la yidhaha ciyaaraha iyo heesaha iyo afrikaanka iskale inta badan dadka madoowa iskale marka sheikhaas wuxuu leeyahay maxal shaahidkayga waxa weeye dayusnimada waxaa laga keenaa raashinka qofka uu cunayo xataa way ka timaadaa khayradana way ka timaadaa sida geela oo kaleeta iyo hilibkiisa dadka cunay iyo waxa lamidka ah weeyaan marka dayaasatu duyuuthin ayaa waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada ah weyan kan saddexaad waxaa weeye nikaaxu muxallili qofka uu xalaaleeyo muxallilka la yidhaahdaa isagana waa dembi kabiira ah muxallil iyo muxallal ayaa jiro muxallil marka la yidhahda laamka la hoos dhigo waa qofka wax xalaalaynaya wey muxallalna markii laamka la kor dhigo waa ismafcuule kan wax loo xalaalaynaya baa la yidhaahdaa maalan nin baa xaaskiisii furay waxaa ka dhammaatay ciddadii yacni saddexdii jeer buu furay haweentiisii uu furay haweenta markay mutallaqa talaata noqoto ayay waxau rabaa inay ninkii iyo naagta isku noqdaan oo saddexda jeer isfuray oo ka dhammaaday maaragtay ka dhammaatay ayuu rabaa inuu ku noqdo markaasuu wuxuu samaynayaa nin kale inta la soo heshiiyo ayuu leeyahy niyahow caawa intaad naagtii mehersatid la soo seexo iina fur barriba hore iiga soo fur ayuu odhanayaa kaa marka nikaaxa samaynayaah oo caawa naagtiisii inuu la soo seexda raba nikaaxa samaynayaa muxallilaa la yidhaahdaa kan codsanayoo la naagtayda caawa la soo seexo inta mehersatid barrina ii fur kan wax loo xalaalaynaa almuxallalu lahu baa la yidhaahdaa labadaba nabiyulaahi maxamed wuu lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana dembi kabiiraha u aad u weyn wey maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiid imaam tirmidi iyo nasaawi imaam axmedi kulli ay warinayaan wuxuu rasuulku yidhi xadiid ibni mascuud weeye cabdillahi mascuudna uu nebiga ka warinaayo cabdillahi mascuud baa wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sal alla alay wasalam lacana almuxallila waalmuxallala lah wuxuu lacnaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka muxallilka u xalaaleeyo iyo kan loo xalaalaynaya labadaba waa uu lacnaday nabiga calayhi salaatu wasalaam weeyaan marka almuxallil waalmuxallalu lah nikaaxaasi oo caawa iyada seexa la yidhi muxuu noqonayaa nikaaxaas ma ansaxayaa haddii la yidhahdo caawa keliya gabadhan la soo seexo hal mar is arka markay jimaacu dhaca kabacdina ii fur oo ka teg horta ma guntamaya nikaaxaas mise ma guntamayo aslan ma guntamayo waa nikaax baatila wey marka sidaa darteed waxaa weeye xalaalnimo ma xalaalaynaye waa qof zaani ahoo zino u qasday maxaa yeelay ninkan uma qasdin guurka ixsaan baa loogu qastaa inaad ku dhowrsato nikaaxu raqba inuu noqdo baa la rabaa wax adiga aad doonaysa inuu noqdo baa la rabaa laakiin nikaaxu raqba ma ahee waa sifaax ayay ku tilmaamaan culammadu weeyaan walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaa la keenayo laleeyahy caawi iila soo seexo oo muxallilka ihi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay orgi la soo kiraystay oo la yidhi kaalay xoolahan ii abaahi oo kale inuu la mid yahay ayuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibni maaja iyo tirmidi iyo waxaamid daara qudni iyo ay warinayaan xadiida cuqbata bni caamir wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar orgiga la soo kiraystay oo inuu xoolaha abaahiyo loo soo kiraystay ma idiin warramaa ma idiin sheegaa qaaluu balaa yaa rasuula allah haabay dheheen rasuulka ilahi noo sheeg markaasuu nebigu yidhi huwa almuxallilu waa midkuu xalaalaynaya wey markaasuu raaciyo yidhi lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lah ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo midka uu xalaalaynayo iyo kan loo xalaalaynayo labadaba ilaahay naxariistiisa ka fogeeye baa lii marka nikaaxaasi marna ma guntamaayo yacni haddii kaba dhig rag baa waxaa jiro mararka qaarkood waxaa dhacday intuu mehersado ii ii guuri caawo meherso intii yidhaahdo la soo seexo berina ii fur qaaraa dadka waxay sameeyaan intay yeelaan oo mehersadaan ayay meeshay furi lahayn markuu naagta u bogoole maba furayaba oo iska hayso oo u diida kii qora nikaaxaas ma ansaxaya mise ma ansaxayo ma ansaxayo xagga laftiisa sinuu ku haystaa maxaa yeelay marka horeba nikaax guntamayba ma uusan ahayn hadduu diidoo yidhaahdo kuu furi maayo uu yidhaahdo maba qababa marka hore nikaaxa maba guntaminba aslan maba usan guntamin hadduu shardigaas markii hore ku galay laakiin markii waxay dhahan culammada ka soo reebaan shardigaa markuu la galo oo yidhaahdo nin yahow hal mar is arka iina fur berrito aan xaaskaaga maaragtay faraha ka qaad ou yidhaahdo ou ka aqbalo laakiin niyadda uu ka diido oo markii caqdiga la samaynayo uu yidhahdo nin yahow gabadhan anaa rabo guursanayo ninkaasna u xalaalayn maayo haddii sidaa loogu guuriyo nikaaxaas waa u bannaanaanaya hadduu diido uu yidhahdo marka lianna waa nikaaxu raqba isagaa doonay weeyaan marka nikaaxu muxallilin ayaa ka mid ah ninka wax xalaalaynaya nikaaxiisii ayaa ka mid ah dhaqankaasna hadda ummaddeenna ummadda caalamulislaamina way qabaan soomaalidana way qabtaan laakiin in lagu baraarugo wey waa qof zino u bareeray wey qofka caawo kale la soo seexa laleeyahay kan kale oo naagtayda caawo la seexa dhahayana waa dayuuska hadda aan soo sheegayno oo kaloo la mid yahay waana malcuun oo ilaahay maaragtay xaggiisa naxariista allah laga fogeeya lacnadda waxaa la yidhaahdaa wa adtardu waalibcaadu can raxmat illaahi casa wajal ilaahay naxariistiisa qofka laga cayriyo loo diido ayaa la yidhaahdaa weeyaan yacni hijratu cadlin muslimin wa muwaxidinta waxaa loo jeedaa hijratu lmuslimi alcadli lmuwaxidi adigoo kaloo yiri qof muslima oo caadil ah oo muwaxid ah ka haajiridiisa aad ka hijrooto oo aad goysay hijrada waa goyn waay meeshii qofka muslimka inaad xiriiriso la rabay ayaad goysay qofkaas gooyo qof muslima gooyaahi asagoo aan wax sharciga ku goynaynin waxa weeyaan dembi kabiiraa bay ka mid tahay waa dembiga kabiirada walidaalika labadaa qofoo isgoysay oo aanaysa salaamaynin oo salaamta kala goostay waxa weeye camalkooda saalixa lama kor yeelo salaadda uu tukanayo meel dhexaa lagu haynaya lama kor yeelo ilaahay loo kor yeeli maayo camal kastoy sameeyaan waa mawquuf ilaa ay kasoo ka soo heshiiyaan walidaalika saddex maalmood baa shareecadu u ogolaatay labada qof oo dirirsan oo isgoysay saddex maalmood keliya ayaa loo ogolaaday saddexda maalmood waxa loogu ogolaaday bani aadamka qadabka waa lagu abuuray khuluq iyo dabeeco u leeyahay marka in bal caradu ay ka degta darteed ayaa saddexda maalmood loogu sameeyaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay tuftaxu abwaabu ljannati yowma alithnaini wa yowma alkhamiis waxa weye jannada albaabadeedaa la furaa maalinta isniinta iyo maalin kastoo khamiisa jannada albaabadeeda ayaa la furaa markaasaa fa yukfaru likulli cabdin muslimin waxaa loo dembi dhaafaa qof kasta oo muslima laa yushriku billaah aan ilaahay shirki u samaynin ayaa loo dembi dhaafaa ilaa rajulan qof mooye kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qofka aan loo dembi dhaafaynin waa laba qof oo asaga iyo qof asaga iyo saaxiib walaalkii muslim ah cadaawad ay dhex taallo markaasaa waxaa la leeyahay fa yuqaalu andiruu andiruu haadayni xataa yastalixa labadan u kaadiye loo dembidhaafkeed yaa loo dembidhaafine u kaadiye ilaa ay ka soo heshiiyaan andiruu haadayni xataa yastalixa baa la leeyahay marka saddex maalmood ayay shareecadu kuu ogoshahay inay saddex ogoshahayna waxaa tusinayo xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa tusina xadiidu abi ayuub ayaa tusinaya maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu limuslimin an yaxjura akhaahu fowqa alaati layaalin qofka muslimkaa xalaal uma aha walaalkiis saddex habeen ka badan inuu ka maqnaado uu gooyo fayaltaqiyaani ay markaa kulmaan fa yucridu haada wa yucridu haada kana uu jeesto kana kale uu jeesto oo midkood midka kale uu ka jeesanayo markaasuu yidhi wakhayruhumaa aladii yabda'u bisalaam labadooda midka khayr ka badan midka walaalkii salaamta ku bilaabo weeyaan marka mas'alada waxaa la yidhaahdaa masalatlhajri baa la yidhahdaa hajriga iyo qofka goyntiisa la gooyo qofka dawaabid bay leedahay haddii xataa diin tahay qofkan faasiqa ama maaragtay mubtadica ah markaad gooynayso waxaa loo sameeyaa shuruud daabit oo ah inaad horta qofkan socdo ku leedahay awood inaad ku leedahay awooddaasi ama mid macnawiya ha noqoto ama mid maaragtay waalidnimo iyo wax la mida ha noqoto macallin baa u tahay sheekh baa u tahay waad ka sajrin kartaa waalid baa tahay waad ka reebi kartaa haddaad goyso sida saxaabada ay samayn jireen oo kale ninkii cabdullahi bnu muqafal isagoo farganka tuurayo u arko ka dhiciyey oo haddana ku dhiiriday wuu gooyey marka leanna isaga saldow ku leeyahay oo waalid buu u yahay cabdullahi ibni cumar wiilkiisoo kale sidaasoo kale ku sheegay wahaakada taa weeyaan amaa haddaadan hajri ku lahayn hajriga wiqaa'i mid la yidhaahdaa jiro haddaa qofka mubtadica bidcadiisa inay ku soo gaarto aad ka baqayso waad goynaysa waad ka tegaysaa leanna diinkaada ayuu fasaadinayaa weeyaan marka kaasna iyadana waxay ka mid tahay hajriga oo aan sharci dadka lagu gooynin wax shareecadu aysan ogole lagu gooyo dunuubta kabiiradaa bay ka mid tahay wey qiyaadatun qiyaadatu qawaadin ayaa dunuubta kabiiradaa ka mid ah qofkii maaragta ruufyaanka ahaa hogaamintiisii oo dadka laba maaragta xaaraam kale ah uu isku keeno ayaa ka mid ah dayaasatu dayuusin ninka dayuuska la yidhaha dayuusnimadiisii baa dunuubta kabiirada ka mid ah nikaaxu muxallilin wa nikaaxu muxallilin kan wax xalaaleeyey nikaaxiisii baa ka mid ah wa hijratu cadlin wa hijratu muslimin qof muslima oo la gooyo muslimkaoo cadlin caadil ah muwaxidin oo muwaxida in la gooyo ayadana waxa weeyaan marka muwaxidkan waa muslimkii oo iska cadfu tafsiira la yidhaahdaa muwaxidka waa qof kastoo muslima weeyaan ayadana dunuubta kabiiradaa bay ka mid tahay weyn hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waali wsaxbi wslam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online